barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan jimco barkhadeed dhegaystayaal waa labiyo labaatanka bisha disembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idila socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aan idinkuga hayna barnaamijkeena duhurnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah
geedka geedaha u dheer laga garaayey jalool mudhay mudlaahiye geesi jeelkenayo gaari biirka jalool loogu daayey waa saynab xarbi maxamuud oo suugaan kala gadisan ka tirsa aroosyada soomaalida waxaanay ka waramaysaa suugaanta haweenka iyo ragga loo tirin jiray xilliga aqalgalka soomaalidii hore barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad kaga bogan doontaa kaalimaha heesaha aan idinkugu talagalnana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa marka horese warkii caalamkao kooban
golaha guud ee qaramada midoobey ayaa khamiistii shalay si aqlabiyad leh isugu raacay qaraar lagu diiday go-aankii uu madaxweyne donald trump magaalada qudus ugu aqoonsaday caasimadda israa'iil boqol sideed iyo labaatan waddan ayaa qaraarka ogolaatay shan dal ayaa diiday halka shan iyo soddon kalena ay ka aamuseen hadal ay ka jeedisay golaha guud ee qaramada midoobey safiirka maraykanka ee qaramada midoobey nikki heli waxay ku sheegtay in maraykanka uu xasuusan doono maanta islamarkaana ku tilmaamtay go-aanka golaha guud ee qaramada midoobe mid aflagaada ku ah dowladda maraykanka maamulka falastiin ayaa tallaabadan ku tilmaamay guul usoo hoyatay dadka reer falastiin halka israa'iilna ay ku tilmaamtay go-aan qaldan oo been ah
xubno wadaxaajood uga socday magaalada aadisababa ee dalka etoobiya oo ku howlanaa dhexdhexaadinta khilaafka ka taagan dalka south sudan muddo afar sannadood ah ayaa soo saaray go-aamo ay ka mid yihiin xabad joojin iyo in la daryeelo islamarkaana la ilaaliyo xuquuqda dadka rayidka ah iyo xuquuqal insaanka dagaalkaasi oo muddo afar sannadooda ka socday dalkaasi kuur de south sudan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen boqolaal qof oo dad rayida u badan madaxdan sare oo ku shirsanaa magaalada adis ababa ayaa go-aamadan soo saaray waxaana la sheegay in go-aamadaasi ay hirgeli doonaan kowda duhurnimo amaba kowda habeennimo ee saqda dhexe ee afar iyo labaatanka bisha disembar dowladda maraykanka ayaa si kulul u cambaaraysay gantaal nuuca ridada dheer oo ay fallaagada xuutiyiinta yemen toddobaadkan ku rideen magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga maraykanku wuxuu sheegay in gantaalkan uu bartilmaameedkiisu ahaa qasriga boqortooyada oo deegaan u ah boqorka sacuudiga salmaan bin cabdulcasiis al sacuud tallaabadana ay washington ku tilmaamtay mid ka mid ah gantaallo isxigxigay oo ay xuutiyiinta ku weerareen dhulka sacuudiga afhayeenka aqalka cad saara hakabi sandris ayaa khamiistii ugu baaqday qaramada midoobey inay mas-uuliyadda gantaaladaasi u qabsato dowladda iiraan oo ay ku sheegtay in ay ku xadgudubtay qaraarkii golaha ammaanka ee yemen
duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad hadahan ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaa toddobaadkan magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyahayaga haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalinta jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda dahurnimo ee barnaamijka dhallinyarada barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka maanta wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good mowduuca barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka aan kaga hadli doono kuna qaadaadhigi doono maanta wuxuu ku saabsan yahay guurkii gabdhaha soomaalida iyo sidii loo soo hoyn jiray gabdhaha soomaalida wakhtiyadaha hore waxaa dhaqan u ahaa inay samaystaan agabka guriga lagu hoynayo waxaana jira heeso ay agabka ku samayn jireen dhaqan ahaan gabdhaha soomaaliyeed iyo ciyaaro iyo suugaan lagu ammaani jiray lamaanaha carooska arrimahaas oo dhan waxaa inooga waramaysa oo inoogu martiya barnaamijkeenna maanta abwaanadda saynab xarbi maxamuud oo ku magac dheer eddoy waa innaga saynab waxay ka mid tahay haweenka hibada u leh hal abuurka iyo luuqadda macaan islamarkaasina ku barbaartay deegaanada miyiga ah soona gaadhay sooyaalkii dhaqankii hore ee soomaalida ugu horreyn waxaan weydiiyey wakhtiga aqalgalka gabadha ee la hoynayo waxa ay gabadha soomaaliyeed samayn jirtay agabka guriga ka hor aqalgalkooda saynab xarbi maxamuud oo tilmaan inaga siinaysaana waxay tidhi aad iyo aad baad umahadsan tahay haashim sheekh cumar good runtii dhaqankii iyo sooyaalkii aanu anagu ama anigan kaba soo qaado laigu hooyey ama dhaqankii aanu lahaan jirnay sooyaalkii hore hidihii iyo dhaqankeennii aynu inagu lahayn waxa weeyaan waxaa lagu hoyn jiray hablaha habluhu waxay samaysan jireen gabdo iyo hararay samaysan jireen marka hore iyagoo hablaha dabadeedna hablahu marka ay hararka samaynayso inanta xarirtaa waxay odhan jirtay awskanow sabooldiido hoyal haryaan suuqa lagu geyneey hoyal sodon lagugu baayiciney hoyal yaa sameeyey lagu odhaney hoyal kaasi waa hararkii ka dhaqanka kabada ay markay samaysanaysaa geedka geedaha u dheer laga garaayey jalool mudhay mulaahiye geesigeelkeenayo gobiya cudhima jalool loogu daaye geesigeelkeenayo gaari diirka jalool loogu daaye saaci laga kaayey waga sujuriyey siyaaba qalka loo saariyey hawda laga kaayey yaala lag dheerey ilbari lagaga sooriyey markay lulata lama ladaho lowga lama laabo lama lulmooboy markay sayata saylaaney sayma roobaadey zagalaroon halkaasay haydeen dhaqankoodii soomaalidu waxay sooyaal dhaqan u lahayd hab lamaanaha isguursada ee qoyska cusub unkay loo hooyo waxaa tilmaan inaga siinaysa habkaas loo galbin jiray carooska iyo munaasabadda xafladda carooska loo qaban jiray hooye saynab xarbi maxamuud
dabadeedna inantii waa la guursanayaa haye dee inantii guribaa dibadda loogu gurayaayo guribaa loo dhisayaa cab
waan gartay markaa gurigii lagu hoynayay weeye carooska ahaa ha dabadeed inantii waa lasoo galbinayaa waa lasoo hoynayaa waa lasoo galbinayaa markaa la soo hoynayo wakhtiga ay la soo hoyn jiray goor may ahayd wakhtigu ma habeennimay ahayd ma galab bay ahayd habeennimay ahayd meelaha toddobada fiidnimay ahayd fiidkaa la soo hoynaya ha fiidkaa la soo hoynay markaa haweenbaa soo hoynaya haween baa soo hoynaya waxay ku odhan jireen afarta bisin barkhalow baa la xijaabo tasan baa laga bilaabaye waxay odhanayeen waxay sii korayd qaaday qaalma geel wadatoy gabadh khaliifoy kufaadfaatiyay faayoy fooda ku gelinayo kama faydnoy baa lagu odhanaya haweenkii baa markaasaa kusoo galbinaya heesaha caynkaasoo kale ah ha inankiina inankiina dee culi waxa soo hoynaya raggiyo ya nabi saalam calayka ya rasuul saalam calayka ya xabiib saalam calayka salawaatullahi calayka baa lagu soo hoynaya isaga saasaa lagu soo hoyn jiray markaasoo isagana waxaa soo galbin jiray ragga oo culimmadaasina ay horkacayso ha
gurigii marka sidaa la isugu geeyo ciyaaraa la ciyaari jiray dhaqana ha waa loo ciyaari jir waxaa lagu odhanayay marka haddii loo gabyayo oo dee loo buraa inamadu dhan bay uhe- u gabyi jireen oo rag baa kacayay oo gabyayey oo maxay ahayday dumar baa dee boodayey oo dallaayad baa la qaadanayo aqalka hortiisaa lagu boodayoo lagu tumanay labada qayboodba way ka soconayeen haddii kale qaybta wiilka unbaa dee caawa loo hoynayo qaybta dumarkuna taa inantuna kadib diiqaa la keenayo qarada wax la yidhaahbaa lasoo baxayayo halkaabaa markaa iyaguna ay maalin gaara tumanayeen maxaa markaa la odhan jiray markay haweenkaasi boodayaan ay ammaanayaan waaye Arooska iyo waxay sidaa aroosyada.
waaye, hooy bay odhan jireen Ay.
Degan waa dumarkii hore ha waayahay sidaa weeye hooy cabdinaasir kuu dhalayey hooy curad wiila lagu siiyey hooy cimrigaagu dheerayey hooy saddex inan ka koobowey hooy waxay odhan jireen garow fiidka lagu shubay hooy gogosho xajiin badaney hooy cadqurmi iyo cad khayriney hooy saddexdaaba koobowey hooy saddex inanta koobowey hooy usha garabka kaga taaliyo hooy umushay ku gaajootiyo hooy aradkood ku guulguushooy hooy saddexdaaba koogowey hooy bay odhan jireen markaa waa la dardaarayaa wiilka iyo gabadhaba labadaba haa kabacdi wax bilo la yidhaah baa loo qali jiray neef ay ka tallaabsadaan inanta iyo inaw wankaa waxa la odhanayay wankaasi waa wankii bilihii oo isku sin hilib la yidhaah baa laga jarayay oo waxa la turi jiray dhegta kayn ee ee maxay dhay geedka teganka ee qoyan la raaciyo marka hilibkaa isku sinkii waa hilibkan miskaha iminka ee gaar loo googooyo weeyaan oo labadaa miskood oo isku yaallaa dhexda laga daloolinayo kolka la kariyo halkaasaa loogu xidhi jiray hilibka halkaa looga xidhayo maxaa looga jeeday dee waa dhaqan inanki iyo inantuun baa cuni jiray cid kale ma cuni bilaa la jirin odhanayo neefkii bilada weeyaan haa ha naylkii macna sadqada oo kale markaa isku sin baa la odhanayo hilibkaa inankaa iyo inanta mooyo cid kale ma cunay markaa dhaqankii halkaa ayuu maxay ahday sidaas uu ahaa inanta inan baa loo xambaarinayay inankaasay aqalka ku gelayay markaa la gelbinayaa wiilla loo xambaarin jiray yar wiila loo xambaarinayay haa wiilka loo xambaarinayay markaa waa laba jir mise waa sanad buu jira adu meelaha sanad buu jiraa ilaa laba jir baa u weyn iyo wax ka yar weyn marka loo xambaariyo maxaa la odhan jiray wiilka dee waa tan laleeyahay waxay isbaa soo sidnaa waa wiil badhaadhaan daba wadnaa waa gabadhay heesta ka qaadeen iminka heesta qaadaan waxaysriiday lagu reeyey waxa waxaysii korayd qaaday qaalma geel wadatoy gabadh qaliifay waa tan laleeyahay hooyo saynab xarbi maxamuud waxay leedahay heeso ammaana oo ay u tiriso labada dhallinyara ee iscalmada xilliga xafladda carooska inta badanna waxaa lagu marti qaadaa caroosyada miyiga iyo magaalada ee jecel habkii hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalida waxaan weydiiyey ammaanta ay tiriso ee caanka ah ee hooyo saynab qudheeda loogu naanaysay ee eddoy waa innaga taas oo ay dhulka soomaalidu degto suugaan ku mariso iyadoo ka soo bilaabaysa deegaanada soomaalida etoobiya jabuuti iyo dhanka somalilan waxaana tidhi jabuuti waxaan kaga soo bilaaba etoobiya jabuuti baan mariyaa ee waxaan leeyahay etoobiya gobolada markaan tirinayo ee waxaan leeyahay galaadiya goday dusheediiyo iyadoy waayo baan leeyahay bal ku luuqee waayo waxaan leeyahay ooyadoy waayo galaadiya goday dusheediiyo ooyadoy waayo baan leeyahay taniyo qabrida afdheeriyo gobolka liimaan ooyadoy waayo taniyo qabridaaro koraxayo ooyadoy waayo baan leeyahay walwaaliyo ceel wardheereed ooyadoy waayo dhagax burqol iyo hawd ooyadoy waayo taniyo sululiyo bankiisidii ooyadoy waayo taniyo sagag baaleedii ooyadoy waayo taniyo diladilaca jarareed ooyadoy waayo faafan doocyadeedii ooyadoy waayo majabto jigjiyo weyn ooyadoy waayo diri dhabo degmada weyn ooyadoy waayo adisababa guudkeed hooyadoy waayo jabuuti baaleedii hooyadoy waayo duudiyo dameerjoog hooyadoy waayo halkaasaan marinayaa somaliland baan markaas soo gelaya marka awdal baad ka soo bilaabaysa haddana
haa waxaan leeyahay taniyo lawyacada guudkood hooyadoy waayo dixda saylicee weyn hooyadoy waayo waxaan le baragiiriyo bangiryaad hooyadoy waayo jijiyo bildaalay hooyadoy waayo boodaalay iyo nacas hooyadoy waayo balballaadhka teebaa hooyadoy waayo duuxadii gargaaraad hooyadoy waayo luqayada calladeedii hooyadoy waayo degmadeeda ceeligaal hooyadoy waayo banka gerse ee weyn hooyadoy waayo caday iyo cali xaydh hooyadoy waayo caasimada hargeysa cabdiqaadir ytiri quraan libaaxlay bilixdeeda boorame halkuu ingiriis mariguu ingiriis dalkeena xukuumayo doywaayo halkii ka saxeexday weeyaamoyo doywaayo bartamaha camuudeedoyo doywaayo bilixdeeda boorame oyo doywaayo beeraha bustaamadoyo doywaayo dooxyadii dibiro weyn oyo doywaayo taasaan leehay kooxdaadu way kaa daba jiibinaysaa maxay leeyihiin iyagu markaa ay kaa daba jiibinayaan eedoy waa inaga bay leeyihin eedoy waa inaga bay leeyihin haa markaa dhulkaa imika waxaad u garanaysaa laaglaag iyo dooxdoox iyo tuulo tuulo maad soo martay maya kolley waxa weeye kolley qofku markii uu yahay naashinow markii uu qofku gabaya yahay horta gabaygani waa waxa dee ilaahay ku soo dejiyo wuxuu iska qorto maaha marka macnii waxa weeye anigu dhul badan oo aanan marin way jirtaa laakiin tii kolley gabaygaygaan kusoo helay dhaqan ahaan soomaalidu wakhtiyada hore waxay xafladda caruuska u tirin jireen nebi ammaan hooye saynab waxay leedahay ammaan nebi oo fara badan taas oo ay ka tiriso munaasabadahaasi mid ka mid a ammaantaa nebiga oo ay tirisayna waxay tidhi saydiya sayidi ya sayidin siraadke muuminiintu ya sayidin nabow saxan saxawdgoonu ya sayidin saydhuuqii dunida nuurow ya sayidin siraadke muuminiintu ya sayidin saydu nabigu dulimidow ya sayidin dulimidu kala dilaacow ya sayidin siraadke muuminiintu ya sayidin baa dhaqaan iminka markuu wiilku ka soo jeedo awdaloo kale gabadhuna ay hargeyse ka soo jeedo maxaad odhanaysaa haa waxaan leeyahay eday waa iyadii baan ku sheegaa waxaan idhahdaa marka inanta waxaan leeyahay inanka waxaan leeyahay haliyeyadii reer owdal baa taayey dalka waxaad ka leedaayey awdal baa leedii inantana waxaan leeyahay dalka waxaad ka leedaayey caasimada hargeysaadey halka calanku noo yaaley baan leeyahay saasaan leeyahay heesaha iyo ammaanta aad caroosyada ka tiriso waa wax sooyaal ahaan jira oo dhaqan ahaan aad ku barbaartay sooma haa anigoo yar oo toddoba jir ah ayaan ku barbaaray sidoo kale hooye saynab xarbi edoy waa inaga waxay ka qayb gashaa xafladaha dhaqanka soomaalida ee ka dhaca dalalka deriska ee soomaalidu degto waxaana wax ka weydiiyey meelaha lagu marti qaaday ee ay kaga qayb gashay xafladaha dhaqanka lagu soo bandhigayay meelaha ay yihiin jijigoo kale oo xaflad baan tegay ee lagu qabanayay hoolka weynesayd markaa xafladaasoo kale maxaad ka jeedisa ee lagugu casuumay dee xafladaa kolkii laygu cas dawlada kililkaan amaanay marka iyaga iyo ciidankooda iyo dalkooda iyo iyagaba iyo horumarkooda iyo halkay mariyeen baan amaanay jabuuti berigii doorashadii ismaaciil cumar gelle hore ee tan mooyaane tii labaad baan tegey waxyaabaha aad ka samaysay maxaa ka mid ahaa kollay horumarka iyo odayga madaxweynaha ammaantiisa iyo dee dalkaba waan u amaanay dee waxaan ku yidhi ismaaciil cumar gelo waadu waaday aamandaay africa iyo esiyo aasiya iyo yurub adduun weyn ubaadigay ku aamineen dalkiisa ninka andeeuray u qaadayo dumeera dahabkii ku jiray dibaada soo dhigo ismaaciil cumar geelowad waadayaamantay bandhigyada dhaqanka iyo lagaga hadlayo suugaanta soomaalida ee mararka qaarkood lagu qabto ama jabuuti ama somalilan dowlad deegaanka soomaalida ma ka qayb gashay maxay ahayd markaa bandhiga aad ka qayb gashay dhaqanka iyo lagaga hadlayay kolley waxa weeye anagu dhaqan buu qoloba horta soomaalida cidba dhaqan bay gaaru leedahay haye anagu markaa wax dhaanta la yidhaha baanu dhaqan u leenahay inaga oo kale markaynu gaar ahaan dee saylicigaan leenahay wilwilahaan leenahay ee qoloba dhaqan bay gaaru leedahay marka ciyaarta dhaantada aniga wixii aan anoo yar markii aan deesay baa lay weydiiyey kolley waxaan waan ka soo baxay hawshii waxaa noqday qofkii koowaad baa noqdaye maxaa yeelay ciyaaraha dhaqanka qofkii koowaad baan galay ugu dambeynna waxaan weydiiyey hooyo saynab xarbi maxamuud oo maanta barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka inoogu marti ah ciyaaraha dhaqanka ee kale ee ay taqaan ama ay yaraanteedii soo gaadhay sida dhaantada iyo hirwada waxaanunan jiray una wiilo waglada waanu weeyey sakabayo aanolan jirta isaguna wuxuonan jiray qolbanamban qadriyo kaliyaydayayo marka intaasaan ohan jirnay warge waxaan ohan jirnay jeesa wayne fardiyo darbilagu aroos daarandiisa iyo ayga tegin galbeed baan ohan jirnay sacabkaa la tumaya
haayo dhulkaas sidaa deeyo ma hablaana mar ballada u mari jirtay inamaduna markaasay saa usoo ciyaarayeen oo dee sidaasaynu isaga horjeesay imka qoladani u turto oo kale kani waa ka iyadoo ay casreeyeen qoladan iminka dhaantada ciyaartaa miya kuwan dee sida dhiigaad sida dhiigaad jirkayga dhexaadayo dhimirkayga damaysay ku dheereeran tahay ood ku dheereeran tahay u leeyahay waa taayadii dee iyo sida dhiigiiyo udub laysku dhaabayba laygu kaa dhufto laygu kaa dheeli tiray laygu kaa dheeli tiray
hirwada maad ciyaari jirteen iyada ee kolay hirwadaasi dee haayo iyada unbay aydoo yar bedelaydo ee markaa waa laisku alcelin jirayo een maxay yidhi maxaan halkaney ku haybsadayoon hirwaayan xiisaa u soo maray baan odhan jiray oo sacabka aada oo duuta intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanayay magaalada boorama waxaana inoogu marti ahayd hooye saynab xarbi maxamuud oo ku magac dheer edoy waa innaga waxaan khadka telefoonka kaga waraystay iyadaoo ku sugan magaalada dila ee gobolka awdal mowduuca aan ku soo qaadannay wuxuu ahaa sooyaalkii guurka gabdhaha soomaalida iyo sidii loo soo hoyn jiray wakhtiyada xafladaha caroos waxaana barnaamijka idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumarkood tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good iyo barnaamijkaasi histooyaalka dhaqanka intaa haddii aynu kaga nimaadno haatan dhinacii he waxaynu intaynaan dhinaca heesaha jalleecin isboortigii amaba ciyaarihii wararkii ugu dambeeyey waxaa u diyaara nuur xasan nuur
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha haddii aan ku horeyno ingiriiska caawa fiidkii kulan xiise leh ayaa dhex mari doona kooxaha arsenal iyo liverpool ciyaartan ayaa lagu tilmaamay tan ugu xiisaha badan toddobaadkan ee premier leaga arsenal waxaa ka maqnaan doona weeraryahankooda olivier jirud halka uu balse dhaawac uu ka soo laabtay ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara ee shokardan mustafi ciyaaryahankaas ayaa u dhashay jarmalka ayaa waxa uu ka dhaawacmanaa bowdada dhinaca liverpool ciyaartooyda u ciyaaraysa iyo kuu maqnaanaya haddii aan mid ilaba ka soo qabanno ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara liverpool ee imre jan ayaa ka ganaaxan ayaa ka soo laabtaan idhaahdee ganaax halka ciyaaryahan ciyaaryahanada kale ah daniel sturige iyo ciyaaryahan matib ay weli shaki ku weli shaki ku jiro inay safan doonaan in kale sababa dhinaca dhaawaca alberto mareno ayaase weli ka maqan kooxda oo ka dhaawacan canqowga ciyaaraha kale waxa ay dhici doonaan sabtida everton waxay la ciyaareysaa chelsea kooxda kubadda cagta manchester city oo horyaalka hogaaminaysana waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda a f c pownamouth kooxda lester iyo manchester unitedna waxay ciyaari doonaan habeen dambe ciyaaraha kale westham waxay la dheelaysaa newcastle crystal balace ayaa aadi doonta swansea halka stoke iyo west bromwich albion ay wada ballansan yihiin dhinaca sbain ee la liga ciyaarta ugu xiisaha badan toddobaadkan sabtida ayay dhex mari doontaa kooxaha real madrid iyo barcelona ciyaartan oo lagu naaneyso il kalasico ayaa xiisaha ay leedahay toddobaadkan ah barcelona oo hogaanka kooxda horyaalka sbain ee la liga hogaaminaysa iyo real madrid oo doonaysa in ay soo jarto dhibcaha kooxda barcelona real xilli ciyaareedkan si wanaagsan kuma aysan bilaaban iyadoo welibana difaacanaysa horyaalnimada ciyaaraha kale ee laliigaha sbain haddii aan eegno shalay kulamo ayaa dhacay ibaar afar gool iyo gool ayay jirona kaga badisay halka alavesna ay hal gool iyo eber dirtay kooxda malaga galabta real betis ayaa la dheelaysa kooxda atletic bilbao halka atletic madridna ay booqan doonto sbanyol via real iyo valenciana biri ayay ciyaari doonaan seltavigo iyo deportiva la corunana waa ay ballansan yihiin habeen dambe ugu dambeyntiina horyaalka talyaaniga ee seriaada laba kulan ayaa dhicila ciyaari doonaa caawa kieve iyo bolonya ayaa isarki doona fiorentina waxay la ciyaari doontaa calary ciyaaraha kale intooda badan biri galab iyo habeen dambe ayay dhici doonaan lazio cratona ayay soo dhoweyn doontaa genowa gurigeeday kula ciyaari doontaa benevento torino iyo sbal ayaa is arki doona napoli oo horyaalka hogaaminaysana samdoria ayay fooda daraysaa biri galabti inter iyo saswolona waa ay wada ballansan yihiin udanes iyo heles verona ayaa ciyaaraya halka a c milan ay habeen dambe gurigeeda sansiro kusoo dhaweyn doonta atalanta rome iyo yuventusna qoorta ay isugula jiraan labadan koox ayaa ka mid ah kooxaha safka hore kaga jira dhinaca hogaaminta horyaalka talyaaniga dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada faadimo cabdilaahi kaahin maandeeq
heestaasi ma og tahay inaad iga gardaran tahay iyo codka fanaanada faadimo cabdulaahi maandeeq ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafaynaa dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo